أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah oo ku saabsan xaalado taagan amaba arrimo daahsaaran yahay oo ay tahay in la falanqeeyo oo guntooda loo soo bandhigo bulshada hadduu allaah doono waxaan maanta barnaamijka diiradda ku saaraynaa dagaal diineed oo ay wajahayaan soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan waddammada maraykanka iyo yurubta waxaa marti inoogu ah sheekh cabdiqani qardhaawi iyo falanqeeyaha maxamuud ugaas waxayna labadoodu ku nool yihiin waddamadaas sidoo kale waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo diiradda jimcaha وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba inta aanan falanqaynta u gelin waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa warbixin bidhaaminaysa halista ay wajahayaan carruurta soomaaliyeed ee ku nool waddamada reer galbeedka waxaana inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow in dadka la dhoofiyo iyagoo lagu daadguraynayo maraakiib ama lacago laga qaato waxa ay ahayd ujeeddo laga lahaa in la helo dad soomaali ah oo sheeganaya inaysan haysan diinta islaamka macalin muddo ku noolaa dalka ingiriiska ayaa si qoto dheer u milicsaday xaaladaha dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta soomaaliyeed qisada ugu horaysa ee uu soo wariyey ayaa ahayd inuu la kulmay gabadh ka mid ahayd carruurta uu wax u dhigayay taas oo ku jiri hadal uu la yaabay xilli uu doonayay inuu ka soxo aayad ay si qaldan u akhrinaysay waxyaabaha la kulma waxaa ka mid a inan yaroo markaa af labayo toban jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa markaa waxa ay tidhi waa shamsi wa duqaaqa maxaa tidhi waa shamsi wa duqaaqa adeer waa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha dhe. hal mar ayay qaraxday xanaaq I said it why you making it big deal waan waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa waxaan quraan yar waa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waana akhrisaa horta maanta sheekaa baan kuu hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma og tahay anigu horta muslim inaama ahayn aamnada muslim ani muslimi oo adi muslimatid haa yaa hooyadii aabay waa muslim laakiin anigu muslimi markaas maxaa dhacay dabeedna waxay tidhi waddankan ma og tahay markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at eighteen markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad free tahay markaa siddeed iyo toban sano markaan gaadho ayaan diintan qaadan lahaa ka fakaraya laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxma haysto sheeko kale oo uu ku macneeyey in ay ahayd tii uu kaga quustay in carruurtiisa uu geeyo dalka ingiriiska ayuu barahan soo gudbiyey waxaa la ii soo ururiyey hablaha magaalada degan ee soomaalida ah hablahaas ilaa waa tiradoodu siddeed iyo labaatan meelaha ilaa soddon ku dhowaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxay tidhi maalmahan waxaad noo sheegaysay wax aad u qurux badan oo fiican buu ahaa but for me i am completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and i don't know which religion to follow mana garanayo diin aan raaco diin aan raaca ma garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta ma saas baa haa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinatin waaxida doon baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaalada inay wax ka bedelaanoy maadaama qur-aankana ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaalaha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee lunsanna ha soo qabtaan iyagii laana taagan waxba ma aaminsanin iyadoo waxaana ay jiraan ayaa haddana waxaa la arkayaa in waalidiin soomaaliyeed ay weli ku dhiiranayaan in ubadkooda ay geeyaan waddamada reer galbeedka iyagoo guryo amaba hanti kale ku bixinaya sidii ay kaga saari lahaayeen gudaha dalka intaa aynu ku dhaafno warbixintaas waxaan iminka toos u gudagelaynaa barnaamijka aniga oo soo dhoweynaya martida ugu horrayn waxaan siinayaa sheekh cabdiqani qardhaawi ee sheekh maxaa warbixinta dheer oo xog ah oo aad inaga siin karaysaa halista ay wajahayaan carruurta soomaaliyeed hadda iyo mustaqbalka intaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما- أما بعد ولا ليال أنت كبعد آد يا آد بعض ما هسنتهين رادنت رادن إنسان أما وجان شهر بتان أو جاتان أحواش ضدك مسلمين تأمل كست إيجوجان أنت كبعد أتان كهله أما كهر مره هلستا ku hareeraysan ama kusoo wajahan ama haysata caruurta soomaaliyeed intay qaangaarin caruurtaasoo joogta wadamada qurbaha loo yaqaano gaar ahaan kuwa gaaladu degan yihiin runtii eh, caruurta eh, muslimiinta ah ama soomaalida ah intay qaangaarin eh, halis aada u tiro badan ama haliso aada u tiro badan baa ku wajahan ama haysta waxaa ka mid a runtii in diintoodii iyo dhaqankoodii eh, laga shakigeliyo taa macnaheed waxa weeyaan cunugu asbuucii waa toddoba beri shan beri oo ka mid a cunugu iskuul buu jiraa subaxdii hadduu galo maqribkii wuu kasoo baxaya diinta islaamka caruurta waxaa badan aba la geeya ama la baraa xiliyada weekeniga loo yaqaano ama sabtida iyo axadda weliba labada gelinba cunugu ma dhigto labada gelin mid ka midabaa cunugu diinta islaamka bartaa waxaa laga yaabaa marka ay dib ugu laabtaan iskuullada in la weydiiyo waxay weekendiga soo qabteen ama sabtidii axadda waxay soo qabteen caruurtu markay yidhahdaan qur-aan baan baranaan waxaa laga yaabaa in diintooda shaki laga geliyo bal waxaa laga yaabaa in la nabcaysiiyo oo caruurta lagala hadlo ee macalimiintu ma idin dilaan iyo wax lamid laga hadlo waxaa intaasii dheer caruurta xiliyada christmaska loo yaqaano oo bisha december ay- ay maarata u dabaaldegaan xafladda ay ugu talagaleen in leeyihiin nebi ciise dhalashadiisi weeyaan caruurta in la baro heeso heesahaas oo ammaanaya eh, diinta kiristanka waana wax runtii cunugu markuu yaryahay hadii lagu ababiyo oo la baro hadhowda dhib u keenaya markuu wanaada diintiisii ama qofkaas isaga ahi ama cunugaasi inuu shaki ka galoba laga yaaba waxaa ka mid ah caruurta in la nabcaysiiyo dhaqanka ama diinta islaamka dhaqankeeda mathalan xijaabkii gabadha muslimadda ahayd oo iskuulka la aadaysay in caruurta kale iyo macalimiintuba ay nabcaysiiyaan dharkan ay soo qaadanayso oo waxaa laga yaabaa gabadhii markay qaangaartaba inay iska tuurto xijaabkii sababtoo ah intaasoo sano oo iskuul soo dhiganaysay ayaa waxa weye lagu nabcaysiinayay waalidkuna ku khasbaayey macalimiintuna waxa weeyaan ay ku dirqinayeen xijaabka ay wadato waxaa ka mid a khaj- ee- ee khataraha ee ku wajahan iyagoo aan lasoo koobi karin in ay dhaqankii gaalada lagu ababiyo caruurtaas mathalan dhalashada oo kale waxay u naqaano cunuga dhalashadiisa in khasab looga dhigo cunuga in bi- ee, bishii uu dhashay maalintii uu dhashay loo dabaaldego intuu iskuulka joogo marka lagu soo ababiyo cunuga in loo dabaaldego dhalashadiisii oo ama lo- mataqaana laga sheekeeyo dhalashadiisii cunug marka gurigiisa guriga yimaado waxaa laga yaabaa waalidka inuu ku khasbo inay xaflad u sameeyaan markii dhalashada la gaaro haddii loo sameyn waayana cunug uu xanaaq iyo dagaal uu halka bilaabo marka walaalayaa wax lasoo koobi kara ma aha runtii ee, halista haysata dadka muslimiinta gaar ahaan caruurtooda ee, intaasaan maaragtay ka oran lahaa insha allahu tacaala waa tahay waan kuu soo laabanayaa ee, waxaan markan dhankiisa eegayaa aqoon-yahan maxamuud ugaas ee, dhankaaga maxaa macluumaad ah oo aad ka haysaa ee, ololahan gaalaysiinta carruurta soomaaliyeed ee waddamadaasi galbeedka iftaax jasaakum allahu khayran Een, si kooban waxaan oran karaa ilmaha soomaaliyeed ee yurub iyo ameerika ku koray ama meel kastoo waddan gaalaad ah dhibaatada uu wajahaya waxaa lagu soo koobi karaa waa waxaan badweyn lagu dhex tuuray Een, waxaan kala jeedaa xilligaas ama da-daas ayada ah waa da-da ugu muhiimsan ee qofka bini-aadanka ah waxa ugu muhiimsan ee noloshiisa anfici doona uu barto dhan kasta hadday dhaqan tahay diin tahay mabaadi tahay luuqad tahay macaamil dadka hadday tahay waa xilliga ugu muhiimsan ee uu wax baranayay oo uu adduunkii iyo dadkii iyo bini-aadamkii iyo macaamilaadkii iyo wixii uu u baahnaa noloshiisa uu baranayay dhibaatada marka een, dhallinyaradaa soo wajahaysaa waa dhibaato een, waxbarashadaas iyo xilligaas iyo arintaas muhiimadaa leh la xiriirta oo isheedu ay tahay meelihii waxbarashadaasu ay kasoo gelaysay ilmaha soomaaliga ah ee qurbaha een, iyo dhaqamada shisheeye ee badweynta ah runtii een, maaragtay ku dhex koray Een, saddex meelood baan kusoo koobi karaa meelaha ugu badan ee laga soo gelayo dhaqan ahaan iyo af ahaanba ruuxa soomaaliga ama ilmaha soomaaliga ah ee tusaale ahaan yurub iyo ameerika ku nool tan koobaad waxyaabaha gaaladu ay ka hadlaan waxaa kamid a primary socialization oo ilmuhu marka uu maaragtay waxbarashadiisa koobaad marka uu dhinaca dhaqanka oo kale guriga baa ugu muhiimsan oo kowka ah meesha ay ka bilaabato waxbarashadiisu iyo fahanka uu adduunka ka qaadan doono gurigii in badan ilmihii tusaale ahaan toban sano jirka ama shan iyo toban sano jirka ee yurub iyo maraykan ku dhashay waxay u badan tahay inuu ka dhashay qoys xataa hadduu soomaali yahay ama muslim yahay meeshaas laaji ku ah oo wax badan joogay oo asaga laftigiisu dhibaatooyin dhan dhaqan iyo diinba wajahayay oo laga yaabo ama ay u badan tahay inta badan inuu dhibaatooyinkaas uu u jabay meeshii horta koowaad marka iyo faamligii iyo qoyskii waxbarashadiisu ay ka bilaabanaysay waa qoys asaga laftigiisu dhibaatooyin badan dhankii dhaqanka iyo diintii iyo akhlaaqiyaadkii ay hor yaalaan bii-ada iyo meesha u dhexgaiyo dadka u dhexgalayna ay ugu wacan tahay waxyaabaha kale ee gurigii ku saabsan ee ilmaha yarkaa waxbaraya waxaa kamid a t v-ga guriga yaala t v-gan waa meel maanta adduunku siduu yahay wax kastoo xumaan ah iyo dhaqan xumaa ay ku diyaarsan yihiin lagana daawado marka waa madraso gurigii ka dhex furan oo hooyadii iyo aabihii ka garab furan oo maaragtay luuqad gooniye iyo dhaqamo gooniye iyo wixii wadanka ka jira iyo brograamyadii loogu talagalay caruurta gaalada ilmihii dhinaciisa ay uga shidan tahay oo maaragtay asagoon iridiiba ka bixinin oo wax badan oo dhaqan iyo maaragtay afba ah oo aan gurigii ka jirin ama aan oolin ama aan laga aqoonin oo ilmihii ka baranayo meelaha qaarkood xataa waxaad arkaysaa t v-ga brogaraamyo caruurta muslimiinta loogu talagalay baa jira ayaga laftigoodana haddaad sii fiiriso saameynta ay ku leedahay iyo dhexgalka ay ku leeyihiin dhaqankii wadanka gaalada ka jiray runtii waa mid aada u sarreeya oo waxyaabihii xataa islaamiga lagu magacaabay baa dhaqamo xunxunoo xijaab la-aantu ay kamid tahay ilmihii uu ka baranaya t v-gaas keliya markuu daawado meesha labaad iyo isha labaad ee ilmuhu wax ka baranaya waxaa weeyaan iskuulka inta badan yurub iyo america waa waalidka soomaaliga ah uu ku qasban yahay inuu caruurtiisa iskuul geeya ama ha jeclaada ama yuusan jeclaanin laakiin waxyaabo kaleu ka bartaa oo dhaqamo kaleu ka bartaa dhaqankaas laba siyaabood bau uga bartaa kow contentiga la barayo iyo waxa buugaagta ku qoran oo manhaj ku qabo dhaqan bay barayaan ilmaha oo waxaa loogu talagalay kii hindiya ka yimid iyo kii jina ka yimid iyo kii soomaaliga ahaa hal dhaqan inay wada yeeshaan meesha dhaqankaas lagu barayaana waa iskuulkii wadada garabkeeda dumar qaaqaawan baa dhex socda oo mid walba barida hoosteeda maradu ugu joogto boor kasta oo meel kasta ku dhegan naa qaawan oo maaragtay nigisir keliya lagu soo reebay baa ku dhegan wadada waxa ku geesafan boqolkiiba afartan ama konton wax ku dhow waa kalaabyo qamrada lagu cabo oo lagu tunto meel kasta wixii way ku hor qoran yihiin gaari kasta oo garab socda oo markay samaafara soo istaagaan garab istaaga hees baa ka daaran waxaas maalin kastaba wax ilmahaas uu arkayo from xilligii uu yaraa ilaa xilliga high school uu dhiganayo maalin kastuu arkaya marka wax ugu yaraan hadduunan asagu samaynaynin wax caadi ah oo aan dhibaato lahayn bay u noqonaysaa sidaa darteed ishii waxbarashada oo saddexdaa qaybood oo gurigii iyo iskuulkii iyo bii-adii guud ah baa ilmihii waxay dhaxal siisay dhibaato runtii aada u baaxad weyn intaasaan kusoo koobi lahaa su-aashaas waa tahay sheekh cabdiqani sida aad la socoto waxaa waayahan wadamada reer galbeedka si xawli ah uga soconaya olole qoysaska soomaaliyeed looga qaadanayo caruurtooda haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa arintaas magaalaysiinta ayay qayb ka tahay mise waxaa jira gafaf ay waalidiintu qudhoodu sameeyeen dhinaca gaalaysiinta runtii gaaladu ama dadka gaalada loo yaqaano oo aan la degannahay oo krishtanka u badan waxay isku dayaan si kasta ay sameyn karaan qofka inay ku gaalaysiiyaan ama diintiisii ay uga leexiyaan waayadan dambe waxaan ugu soo batay dadka caruurta haysta in loo raadiyay qiil caruurtooda looga qaato waxaa arkaysaa reer meel deganaa oo caruurtooda laga qaatay caruurta marka laga qaatana hal meel inta badan lama geeyo waxaa loo kala qaybiyaa dhowr reerood baa loo kala qaybiya maalan afar carur baa la qaatay afar meelood oo kale fog baa la geenaya si ay usoo booqan qaadashada caruurta la qaadanayo oo la qaybinayana waxaad arkaysaa inay tahay waxyaala u waaweyn la doonayo qofka markuu yaryaha diintiisa laga bedelo haddii la qaato xataa qofku waalidku khalisameeya caruurta laga qaatay haddii la geyn lahaa dadka loo muslimiin ah waxaa la oran lahaa waa wax yani la qaadan karo laakiin waxaa loo geeyaa dad gaalaabaa loo geeyaa dadkaasaa soo ababiya caruurtaas dad gaalaah waxay soo ababiyeen waad garan kartaa marka waa waxyaalaha u waaweyn oo ay caruurta ku gaalaysiiyaan hadda maaldhowood magaalo lagu dhow oo loo yaqaano sancloud oo magaalada minneabolis u jirta ilaa laba saac looga socdo gabar baa lix caruura looga qaatay weliba haddii lasii fiiriyo kiiskeeda wax carur lagu qaadan kara maaha laakiin waa waxyaalaha u waaweyn ee dadka gaalada ahi ay uga bedelaan ama u gaalaysiiyaan caruurta diintooda waana wax runtii aan oran karno waa waxyaala hadda nagu soo batay weyaan waxaa kamid ah inay xaafadaha ku wareegaan maalinta axad oo kale weliba xaafadaha muslimiinta weliba qofka ay yaqaanin ama guriga ay yaqaan muslim degan yahay inay waraaqa u qaybiyaan albaabka lagu soo qaraacayo waxaa leeyahy waxaan rabnaa inaan nasiiso shan daqiiqo kaliya aan kula hadalno waxaanu kaala hadlaynaa jesus iyo wax la xiriira ama nebi ciise iyo arrimihiisan kala hadlayna marka gaalaysiintu walaalayo iska badan tahay leanna waxaa la joogaa wadan gaalo baa la joogaa iskuulkiibaa kamid a caruurta lagu gaalaysiinayo waxaa laga yaabaa macalin macaliminta kamid inuu yahay qof yacni diintiisa ku adag caruurtii markastuu jaanis u helo waxaa laga yaabaa inuu maaragtay kala hadlo waxyaalaha diinta ku saabsan cunugina saa maaragtay shaki looga geliya diintiisa marka wax lasoo koobi kara maaha gaalaysiintu laakiin alxamdullah rabbil caalamiin dadka muslimiinta ahi khaasatan dadka soomaalida ahi waxa u kacay dad ducaada ama culummo ah oo runtii diinta islaamka meel walba maaragtay ku faafinaya meel kasta ay degaan masaajid uga fura dugsi uga fura waanu ku ammaanina arrinka isaga ah waa tahay inta aanan sii ambaqaadin falanqaynta dhegaystayaal waxaan markan idiin soo gudbinaynaa warbixin aannu ku eegayno saameynta ay qoysaska soomaalida ku yeelatay caruurta looga qaadanayo waddamada yurubta iyo maraykanka waa kan haashim cabdinaasir maraykanka iyo yurubta waxaa wadamadooda tixgelinta koowaad iskale eeyaha caruurta iyo haweenka ayaana ku xiga laakiin sidaas oo ay tahay dadka ay ku xadgudbaan waxaa ugu horeeya hooyooyinka iyo dhallaanka hooyooyinka soomaaliyeed ee waddamadaas ku nool waxay noqdeen qaar ooya oo carruurtoodii laga qaatay iyo kuwo wadnaha farta ku haya hooyadan waxaa ilmaheedii looga qaatay dalka norway runtii waan ka samri lahaa caruurtayda laakiin waxaa uur ku taalay wee ilmaheego noqonayaan cusuri oo aan rasiistayaal iga noqonayaan oo iskuullada laga cusuriyana la dhahay madowaa tihiin maxay wadankan iskama lihidiin nooga baxa caruurtii oo iskuullada lagu leeyahay oo dowladda norway inay qaadato oo keliya caruurta ku filan tahay ma fiiriso mana daryeesho caruurta waxaa loo geeyaa lisbiya waxaa maxaad diintiiyo ka bedeshay marka mas-uul waxaa ka ee dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ay waalidiintu wajahayaan xaalad caafimaad waalidkiyo meeshaa ma joogo hooyo kasta way ilmeynaysaa aabba kasta taxniyaha looga istaaga ma hadli karo jeeb baa taqaano xirbadaa ku taqaano warka ay cid dhagaysaysa male beenta ay aruurinayaan besdee la dhagaysanaya hooyo kasta sariirtay ku ooyeysaa hooyo kasta way ilmeynaysaa ilmeheediyaa ka maqanaa anigaas hadda example meel dabaalan tagay cunugtaydiaa arkay gadaalaa u laabtay sababtaa u laabtay cabsi hadday u dhegto ooyaan ahay boolisaa lay waxa waxaa lileeyahay waxay wax qaldanaysu bis cirbadaa laygu dhufanaa maxabsaa lay taxabaa waayo qof ii hiilinaysa male anoo ujeedaa cunugteedii ka laabtay ma arnoodi inaan u tago soo salaamo gabadhayda waayo boolis garbaduub baa lagu qabanaa boolis baa lagu waxa ingiriiska waxaa ubadkeedii looga qaatay hooyo umul ah waxay igu tiri what you wanna do baybigan waxaan rabnaa maadaamad yar tahay oonad faamily haysanin ciddaba ma haysatid no cousin no uncle no mother no body so we take the baby and we'll return you children home karka tibaan kugu celinayna i think qofka bilaadanka haddii qof kaa dhinto as a muslim whatever the cause qofkaas uu dhintay waynaan accept garaynaa qof muslim marka waa samir baa jira but qof nool oo inta lagu yimaado lagu yidhahdo waan wadanaynaa anigu weligay ma arag yacni wux igu cusub bay noqotay shock ah dalka norway hooyo soomaaliyeed oo carruurteedii laga qaatay ayaa lagu amray inay waddanka isaga baxdo aniga gabar soomaaliyeed aan ahay raxmaan lay dhahaa saddex caruuraa layga qaatay ay alxamdulilaah saddexdaa caruur waxay ku xiray waxay haystaan baarnafaagaa haysto ay anigana shan iyo labaatanka bishii wadanka ka bax laygu dhahay ilmahaygiina meeshan in lagu reebaa la rabaa aabahoodna way ka xakumeen oo waxay maxaa la dhahaa way ka qaateen oo waxay dhaheen ma arki karo ma arki karo anigana markii lay ogolaadayne waxay dhaheen maxaa la dhahaa wadanka inaad ka baxdid waaye oo ilmaha inaan soo booqdo mar walba waan soo booqan jiray ilmahaygina meeshaasay joogaan anigan waxaa rabaa wadanka hay soomaaliya haddii layga rido layga dejiyo ilmahaygina meeshan ay joogaan ma noqonayso yacni wax oo macquula oo la sheegana ma ahan hooyadan waxaa iyadoo umul ah laga qaatay laba caruur ah wadanka jarmalka waxaan ahay amran cabdi maxamuud magacayga waxaan ka imiday gobolka hamburg ee uun deganahay waxaa layga qaatay laba ciyaala oo wadankan aan ku dhalay baa layga qaatay een midna daa'ir baan ahaa midna hadeer baan oo- umul baaban ku ahaa marka een sabab cad oo layga qaatayna aysan jirin markaa ahaan oo dulmi cada marka waxaan xaggan maanta u imaaday oo intaas oo jid ah aan usoo maray waxa weeyaan inay walaalaha soomaaliyeed ficil iyo dhiig hadday noqotaba ay igu caawiyaan ayaan u imaaday maadaama oo laygu yiri ilmahaagii hadeer tooliyo iyo hadda kabacdiba wax rajo laguu soo celinayay ma jirto waa lagaala wareegay lana rabo inaa family cadaana gacanta laga saaro ubadkayga anigoo aan dhalin sagaal gabdhood calooshaan kusoo siday oo welibana kan yar aniga naaska aansan nuujininbabo isagoo laba bilood ba jira layga qaaday hooyadan waxaa laga qaatay carruurteedii iyadoo lagu wareejiyey haweeney kirishtaan ah markaan looyarkii wareysanay wuxuu nagu yihi horta adig wax ilmahayga lagu siinayaa iyo ma jirto dariiq cad baa lagaa mariyay faamiligaas iyo hooyadaas oo la baraya ee cusub ee caddaankaaba ilmahayga la wareegayso xaq u yeelatay okay hooyooyinka qaar markii carruurtoodii laga qaatay waxay ku qasbanaadeen inay qarash badan bixiyaan si ay dad u dooda u qabsadaan ما في عنتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت مالن إيجا حنتا أدونك مجوجا والله إي آمنة ما أنت مالن إيجا حنتا مرة ولي بريا يسو دعيه وجرينا ويا قلبك حتى آد ويحنون ويا صاحبي أنا ما فهمتين آه، وأنا بريا يا أنا أوي مرة بين أنا لا الله ربا يسو دعيسين أنا تيريستي أدو حيدا هذي naaga ayaanta ana nala socotay nala joogtay cunugta lay soo celin jiray waxay dhahday hooyo waxaan ku dhahay dhahday ma rabi haddana hooyadee maanta ii imaata marka aada u jaraynayo waa naxsanay ma fahanteen waxaan jeclaa inay la noolaato laakiin way diidaysaa ma fahanteen waxna ma ka sameeyey wallaahi ma aqaana caddaanka wax jeclaysiiyo ma aqaana ma fahanteen idinka marka ciyaalka maxaa afrika looga keenay ishee hadaba caddaan raacayaan aadayaan waan ii baryayaan aniga waa usoo rafaaday ilmahan arkaysiin waa usoo tahriiba baamilii sheegaya ilmahan arkaysa inay wax bartaan hooyadan oo ku nool waddanka maraykanka waxaa laga qaatay lix carruur ah maryaabilisaan ku dhaqnaa lix cayaal oo agoona haystay waa laiga qaatay wixii magacayga muuqayga garanay alii soo duceeya alii gargaar ilmahayga maanta gurmadoo waan fadhiyaa ilmahayga waa laiga qaatay gaalay u gacan galeen taa bilaad ka hor abaadinta hooyooyinka waxay hadda ka shallaynayaan inay carruurtoodii kala carareen waddanka iyagoo ka baqayay inay halganka socda ku biiraan balse hadda ayay garawsadeen inay carruurtoodii aflibaax ku rideen waddankeena inay noo joogaana noo fiicneen khayrka ku jiro waddankeena inaan ku haysano wallaahi wallaahi al-shabaab taasa arkaysa iyo ilmaha inaan kasoo bixino ma ahayn wallaahi waddamada reer galbeedka waxay soomaaliya u geysteen dhib badan carruurtii iyo haweenkii dalalkooda la geeyey waa kuwa sidaa u gelaya halka kuwii soomaaliya joogana ay tuuryo diyaaradeed ku dilayaan waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku falanqaynayno halista diimeed ee ay wajahayaan soomaalida ku nool qurbaha iminkana waxaan eh, ku laabanayaa martida gaar ahaan aqoon-yahan maxamuud ugaas Eh, waad maqlaysaa warbixinta oo dabcan tusaaleynaysay ee dhibaatada haysata caruurta soomaaliyeed ee ku nool waddamadaas markan waxaan jeclahay inaan milicsano dhanka dadka waaweyn iyagu ka waran ma ka badqabaan gaalaysiinta mise duulaanku qudhoodu waa uu ku socdaa Een, dadka waaweyn runtii horta ruuxa soomaaliga ah ama muslimka ah ee tusaale ahaan qaxootiga ku ah ama ku nool wadamada reer galbeedka maraykan iyo yurub oo kale Een, si guud horta dagaal baa ku socda oo maanta dee islaamka iyo xaaladiisa iyo siyaasadaha adduunka iyo sida maaragtay meelaha la kala taagan yahay iyo sida la isugu maran yahay waa in badan dadku way ka dharagsan yihiin khatarta qofkaas muslimka ah ama qofka weyn ee qaangaarkaah uu waajahayo saddex waxbood baa ugu muhiimsan tan koowaad waxay tahay horta nidaamyada iyo dowladaha meelaha ka jira waxay si toos ah een, u wadaan oo ugu jiraan ol ale ay magac ahaan u bixiyeen la dagaalanka argagixisada ah oo runtii ah ol ole aada u ballaaran oo dhanka diinta markay timaado runtii een, ah een, hawl dhibaato badan een, muslimiinta wadamada ku nool iyo soomaalidaba gaar ahaan u geysatay Een, arrintaas ama ol alalahaasu meelaha uu dadka kasoo gala iyo waxyaabaha u geysanaya ama maaragtay meelaha usoo maraya waxaa ka mid ah beegsashada caburinta iyo karantiilka ama dabagalka dadkii culummada ahaa ee dadyowga meelaha ku qaxay intaasoo sano degan culimmada u ahaa ee diintooda iyo dhaqankooda isku dayayay inay badbaadiyaan oo dadkooda iyo jiilashooda cusub waxbaraan horta dadkii ayaga ahaa ee caqiidada saxda laga baranayay dadkaasi maaragtay ay wax ka faa'iidi lahaayeen ayagii horta dagaal toosa buu ololahaasi kula jiraa oo uu ku qaaday oo magacyuu u bixiyey oo maaragtay miduu xiro iyo miduu cayriyo iyo miduu cambaareeyo dadka ka hor keeno ama magac xun u bixiyo buu ka dhigay oo dadkii markaa bulshadaasu ay ku badbaadi lahayd waa horta horta dad gacantaa kuga badahay noqdeenoo weerar lagu yahay tan labaad baa waxay tahay uu sameeyey ama dowladahaas iyo nidaamyadaasu ay sameeyaan ama ay sameeyeenba waxay siiyeen platform iyo meel stage waxay siiyeen masraxiyad bay waxay siiyeen jamaacaadkii kharibnaa ee islaamka u nasab sheeganayay ee afka islaamka ka sheeganayay laakiin xaqiiqatan faasidiinta ahaa ee dadka caqiidana u faasidinayay dhaqan ahaanna u faasidinayay ayagoo islaamka u sheeganaya dadkaas ayaga ah bay waxay siiyeen fursad iyo maaragtay wax u ogolaanaya inay ayagu noqdaan wejiga dadka muslimiinta wadamada ku nool hortaagan una hadlaya matalayana oo ninkii tusaale ahaan caqiida ahaanna caqiidada islaamkaba ama shuqulka kulahayn aaminsanaa dhaqan ahaanna intuu waxbaro dhaqanka ugu xumbarayay oo tusaale ahaan waxyaabaha aan ka sheekaynayna dhibaatada dhaqanka gaaladu caruurtanadii uu ku hayo tusaaleen ayaguba barayay baa waxaa la siiyey platform iyo meeshii maaragtay ay dadkaas madaxa uga qabsan lahaayeenoo cilmina ayaga loogu dabal fariisan lahaa haddii ay matalaad noqotana ayaga wax laga weydiin lahaa taas arrin saddexaad baa ka dhalatay oo ah inay fududaatay tashwiish iyo xamlo guud ee qofka muslimka ama soomaaliga ah ee maanta ama libraryga intuu taga wax akhrinaya ama idaacad intuu hor fariisto tv-ga daawanaya warka raadinaya ama dhagaysanaya tashwiish lagu furayo oo wax kasta oo mabda ah oo maaragtay aragti ah oo islaami ah lala dagaalsan yahay ceebna looga dhigahayo lagana runtii dheeraynayo in badan haddaad maanta libraryga kugu sokeeyo aad tagto oo waxyaaba maaragtay islaamkii waxaa la xiriira iyo waana arinta inta ugu badan maanta ay wax ka qorayaan waxa aad ka akhrinaysaa waa wax islaamkii ceebeyntiisa iyo maaragtay fadeexeyntiisa iyo beenka sheegidiisa iyo suuro xumeyntiisa ah idaacad kastood nimankaasu leeyihiinoo aad furtaana shaqadaa mid ka lamid ahoo kasii fariisan bay haysaa meel kasta iyo dood kasta iyo meel kastoo dadku ku wada hadlaan oo dadka waxa maanta cilmiga ay uga dhigayaanna waxaa lagu hayaa waxaa weeyaan ka been sheegidda iyo suuro xumeynta manhajkii iyo fikirkii iyo mabdicii islaamkaha wuxuu in badan qofka muslimka ah mar la gaarsiinayaa heer uu gaaro xukunkii islaamka qaar ka mid a inuu ceeb u arko waxyaabaha tusaale ahaan aan ku arko waxaa ka mid ah majority waxaad arkaysaa dad tiro aada u badan oo waxaad arkaysaa yaqyaqsi runtii u arka xukunka ah gacanta qofkii waxaa gacanta laga gooyo runtii sida gaalku ula yaabayo si kasii daran ula yaabaya waxyaabaha kale khataraha tooska ee shaqsiga muslimka ama soomaaliga wajahaya waxaa ka mid ah sida in badan dadku laga yaabo inay arkaan ama maqlaan ama daawadaanba jaajuuska iyo maaragtay sirdoonku dabagalka ay ku hayaan oo qofkii saaka masaajidka wax yar la arko inuu kun soo noqnoqdo ama uu u badan yahay ama uu kitaabo ka raacdo dhallinyaro ah ama xataa qof weyna in la dabagalo oo waa maaragtay fikirkii xag jirka baa ku jira iyo waa mutadayin in la yiraahdo oo intaa lagu dabagaro ilaa heer la gaarsiiyo in dadkii qaarkood lagu qasbo ama inay wadamadii isaga tagaan ama la xiro ama ay jaajuusii noqdaan marka runtii qofkii weynaa oo qaangaarka ahaa oo mukalafka ahaa oo ilaa xad caqligiisa isticmaali karay baa ku sugan mararka qaarkood khatarta ka badan ama maaragtay ka wejiya badan tan uu ku sugan yahay ilmihii iyo cunugii dhallinyarada ahaa ee meesha ku dhashay waa tahay inta aanan siin sheekh cabdiqani waxaan jeclahay inaan dhegaystayaasha usoo gudbinno warbixin xasaasi ah oo aanu ku eegayno juhdiga ay kiniisadaha galbeedku ku bixinayaan sidii ay u gaalaysiin lahaayeen dadka waaweyn ee soomaalida ah waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan inta badan dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha kuwooda weliba waaweyn waxay halis ugu jiraan in laga saaro diintooda si toos ah iyo si dadban intaba maraykanka iyo yurubta waxaa ka dhisan hay-ada shaqadoodu tahay la dagaalanka muslimiinta iyo faafinta mabaadi'da kirishtanka iyo yuhuudda halkan waxaan kusoo gudbinaynaa hal qiso oo bannaanka soo dhigaysa heerka uu gaadhsiisan yahay juhdiga ay bixinayaan hay-adahaasi waxyaabaha ay xoogga saarayaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan iyo nuucyada dadka ay beegsanayaan marka ugu horraysa dadka kama codsadaan inay diinta ka baxaan balse si dadban ayay uga dhaadhiciyaan qofka ay rabaan inay kasbadaan ha ahaado wadaad siyaasi ama dad kale waxay ka dalbadaan inay weerar afka ah ku qaadaan waxyaabo ka mid ah shacaa'irta islaamka sida xijaabka jihaadka tacsiirta ama xadka sinada qofka markuu intaa oggolaado kadib islamarkaana uu cadaawad badan abuurto ayay u sheegaan inay ammaankiisa sugayaan dhaqaalena siinayaan laakiin laga doonayo inuu si rasmi ah u qaato kirishtanka qisada warbixintan waxay ku saabsan tahay qof haweenay soomaali ah oo ku nool waddanka maraykanka oo loo soo bandhigay inay kirishtanka qaadato diintana la dagaalanto waa qof caan ku ah inay dhaleecayso halganka ka socda soomaaliya iyadoo wax xun ka dhigaysa in la iska dhiciyo ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay barnaamijyo ay samaysay oo ay xadgudubyo badan ka buuxeen ayaa waxaa aad ula dhacay hay-adaha waxgaalaysiiya ee maraykanka kuwaasoo casuumaad u fidiyey sida ay iyadu sheegayso sheekadaydii ku saabsanayd sidii laysigay ee anigoon sugayn laiga xadigaadhayba diintii toddobada ninee ugu taajirsan ilaahay baa taajir ahe gobolka minnesota ay soo casumeen oo markaa laba wiig kadib aan la ballansanahay labadii wiig baa la gaadhay intii labadii wiig aan la gaadhin dee farxadda farxadda waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay after twenty something years of just dreaming on inaad wax qortid iyo inaad filim soo saartid iyo inaad maaragtay haddeerunbay finally adigu labadii wiig baa la gaadhay waa tahay nimankii baan ugu tegay xafiiskii waa daar markii bay wada istaageen waa lay salaamay waa lay soo dhaweeyey joornaalkii oo aan ku qoranhaybuu mid gacanta ku haystay mid baa yidhi waaw wakaa qosolkii aan ka arkay meesha
intaasi kadib waxaa la guda galay hadafkii iyada loogu yeeray xilli ay weliba xog badan ka hayeen baahiyaha dhaqaale ee ay qabto adiguu iswaraysanayao markiiba waxa la weydiiyey backgroundkaaga oo uga yaro warramayo markaasay isu jeebiyaan brave waa gabadh brave waa gabadh fariida qof wanaagsan baa tahay wow ya dreams aniguna markaa runtii daacad bay iga haydo waxa kale oo am shuur dee ay garanayeen inaan ahay oo journaalka markaade ku taalay inaan ahay maaratay single mother inaan kolleyba financially yara niidi ahay waxaa la weydiiyey inay ka waranto sida loogu caawin karo dagaalka ay wado ay raggan u arkaan mid ka dhan ah islaamka balse iyadu ay sheegayso inay u aragto mid kooxo gaar ah oo argagixiso ah ku socda adigu iswaraysanay cabaaro waxaa laygu yidhi qof wanaagsan baa tahay qof wadankeeda jecel baa tahay maraykanka ah adigoo kale weeye dadkaanu u baahan nahay wadankani aada buu nasiib badan yahay adigoo kale inuu ku helo sidee baanu ku caawinaa sidee baanu anaguna markaa isugu daynaa inaanu ku duulino dee aada duushid oo dreamskaaga iyo hawlahaaga u raacatid dadkana aada ula dagaalantid I'm thinking, who am I fighting with? yaa la dagaalamaya yes anigu dee group radicalisoo oo yidhaahdeen shisheeye iyo xabashi baynu la soo dagaalamaynaa deetana la majara habaabiyey ka hadlay iyo sidii loo majara habaabiyey iyo sida waalidiinta iyo soomaaliduba maaragtay community ahaan iyo jaaliyad ahaan dee looga digtoonaan karo laakiin anigu dee yaan la dagaalamaya mid kale haddana soo bada xugiri adiga mooyaane qaar kale dad kale ma jiraan oo sidaadoo kale ah oo dee fariidiina sidaada oo aanu islakiin baritaarno islakiin caawino dagaalka kugula jira dagaalkan baas hoostan kale ah what's going on dagaalkan baas anigii hoostan waa ka yara boqox isleeyahay yaa dagaalka kugula jira
markay sheekadu halkaasi marayso ayaa waxaa la weydiiyey su'aalo loogu talagalay in lagu ogaado inay ku qanacsan tahay kirishtanka iyadoo loo xayeysiiyey haweenay soomaali ah oo horay u shaacisay inay diinta islaamka ka baxday mid kalaa soo booday markaasuu yidhi howdlike ayaan xirsi ayaan xirsi ka waran fariid aad baan u jeclahay markaasaa miisig igu yeedhay aniga haddaba yaa ayaan xirsi ayaan xirsidii anagu ma jeclin baan ku yidhi mid baa soo badoo yidhi oo sabab waa qofta khatarta ahee dadkan meel ku hubsatay la dagaalamayse ayaan diinta islaamka dagaal kula jirtaa marka qof dee muslimoo muslimadu dhab ka tahay ma jeclaanayo kolleyba laakiin waan siiro urinaya markaasoo dee waan yaro baqay ya wa shaki baa galay oo miisig baa igu yaro yeedhay waan shakiyay markaa intaasi kadib iyada iyo nimankii waxay kala qaateen ballamo adigu calaa kulli xaal nimankii waxaanu ku kala tagnay waa ku caawinaynaa bay yidhaahdeen nin baan kugu soo xidhaynaa isagaa innocent out wax walba secretkoo dhan iyo sida aad lacag u samayn kartid iyo sida filimadaada iyo hawlahaaga aanu kuula caawin karna kuula baritaari karno isagaa kula soo xidhiidhaya isagaa arrimaha noo qaabilsan isagaana wixii aad u baaxato ee kharasha kuu soo marinayna ninka lagu soo xiray si ay howlaha u sii wadaan ma ahan qof caadi ah ee waa wadaad yuhuudi ah oo ay howshiisu tahay inuu ka kalluumaysto soomaalida dalkaasi ku nool islamarkaana uu ka xusho inta liidataa si uu ugula dagaalamo muslimiinta la halgamaya shisheeyaha markii ay ii sheegayeen ninka waxay gu yidhahdeen nin raabaya baa kula soo hadlaya raabaya waa kuwan een, imaamkeena oo kale uu u dhigmaa ee, diinta eh, maaragtay yuhuudda laakiin magaciisa aal inay igu yidhahdeen baan moodayey markii een, oo aadna magacaawa ila baxaan ninkii laakiin markuu aniga isoo wacay wuxuu igu yidhi magacayga cali baa la yidhaahdaa cali hmm interesting meel bookstoro barnes and noble ku yaala een, een, areada barnesfield baan ku ballanayoo iswaraysanayoo waxaan ku yidhi magacaaga aal baan moodayay wuxuu igu yidhi cali baa la yidhaahdaa aalna waa la yidhaahdaa faamiligaygu waxay ka yimaadeen algeria yuhuuddii algerian nahay ee laga soo baacsaday marka anigu first generation waxaan ahay israel baan ku dhashay laakiin faamiligaygu halkaasi ka yimaadeen carabigana wuu ku hadlaa faamiligaygu dhame carabiga way ku hadlaa buu yidhi waa nin ilaa adigu konton jir meelahaas maadaama ay haweenaydu ka warwareegatay inay gaalnimo toos ah qaadato ayuu baadarigu dhan kale uga soo baxay oo wuxuu ka dalbaday inay gacan ka geysato barnaamijyo lagula dagaalamayo dumarka muslimaadka iyadoo la suurad xumaynayo oo la leeyahay waa la cadaadiyaa xijaab ayaa lagu qasbaa salaad ayaa lagu qasbaa kubad looma ogolo iyo waxyaabo la mid ah calendar buu iisoo saaray tuur ilaa iyo dhow iyo toban magaalo ah oo maaragtay oo ah sidii conferenceyo wareega oo kale oo lagaga hadlayo radical islam radical islam En marka wuxuu yidhi en, meelahaaso dhan baanu ka infayd garaynana waad ka hadlaysaa markastoo aad ka hadashay toban kun oo dollar informationkii baan qaar intaan lasoo baxay taleefonkaygii baan magacyadii dadka dhowr ka gaargaarsiiyey waxaa kale uu yidhi waxa aanu rabnaa inaad nala produce garaysid film aanu kusoo duubayno dhowr wadan oo kala duwan documentary film weeye en, oo ka sheekeynaya en, ah, dhibaatooyinka lagu hayo dumarka muslimiinta ah en, marka filkaan inaad noo produce garay sidoo co directorna noo noqotid baanu doonaynaa waxaa ku yidhi anigu i write my own stories sheekooyin aan anigu leeyahay baan qortaayoo produce garaystaayo filimo jecelahay inaan ka samaysto laakiin anigu dee inaan dad kale filmadooda produce gareeyo interestku maya markaasuu yidhi maya maya maya don't worry waxa weeyaan waa waa extra weeye filimadaadana waynu waynu produce garaynaynaayo waanu kula maalgelinaynaa laakiin filmkani waa very important film ah i am sure you understand waxa dumarka muslimiinta lagu hayo wadamada muslimiinta hablaha sida xijaabka loogu khasbo hablaha sida guurka loogu khasbo hablaha sida loogu khasbo maaragtay en en madaraasadaha waxyaabahaas oo dhan buu ka sheekeynaya waan fahmay marka wixii oo dhan sheekadii oo dhan waan fahmay okay i'll think about it baan ku- waan waan ka fikri doonaa sidii baan ku kala tagnay waxaa jirta in yahuudigu uu danaynayay in haweenaydani ay la shaqayso shakhsiyaad oo horay ugu qanciyay inay diinta ka baxaan kuwaasoo warbaahinada reer galbeedka laga waraysto iyagoo u gafaya islaamka mararka qaarna internetka soo dhigaya aflagaadooyinkooda diinta ku socda haweenaydu waxay sheegtay inay baartay magacyada dadkii la siiyey ee la doonayay inay wada shaqeeyaan kadib ay ogaatay sida soo socota dhowrkii magacee aan soo qortay ayaan google gareeyay kulli waa ex muslims think about the title ex muslims kuwii oo meelo kala duwan ka hadlaya oo maaragtay diinta islaamka cambaaraynaya muslim baanu ahayn waxaanu diinta islaamka uga tagnay tayraladu waa wada sidaa intaasi kadib waxay sheegtay inay ka gaabsatay hase ahaatee aanan weli laga harin imail unbay markaa iga haystaan saasay imail igu soo daldalaan marba meel bay iga soo casumaan shirar iyo xaflado meelo kala duwan iyo conferences ka socda bay iga soo casumaan marba imailku waa iska soo daba dhaca taleefonkaagii miyaad bedeshay maxaa ku helay En, opportunity baan ku haynaa eh, film baan rabnaa inaad noo direct garayso iyagoo marba wadan muslim la wareegayaba imail iisoo diraan joog iyo jaab dib uguma odhan ugumana noqon qofkay doonaan bay sarab garayn karaan marka horeba dadkay doonanayaana waa dad ay isleeyihiin waa vulnerable yaa way ogyihiin dadku markay iska baahan yihiin ay wadamo dagaalo iyo dhibaatooyin ka socdaan ka yimaadaan inay had iyo jeer vulnerables ka yihiin oo dad iska xogaa meel laga haysto dee si u dayacan maaragtay weliba weliba markay noqoto baahida maaragtay dee lacageed iyo waxaa way ogyihiin meesha aynu ka nugul lahay way la socdaan sheekadan xawaaladahoo dhan way weydiiyeen maalintii shirkii xawaaladaha nooga warran bay yidhaahdeen lacagta yaa loo diraa gruubada dagaalka kula jira xawaaladaha waa iyaga dadka already waxay fahamsan yihiin in qofka soomaaliga ahi aanu keligii mas-uuliska ahayn ama qofka muslimka ahi ee dad badani la xidhiidhaan deetana meesha aad ka nugushahay ayay isla markiiba tuujinayaan boogtaasay ku qabanayaan ma garata gooraad isu dhiibtay adigu waxaad moodaysaa walaalaha friendskaaga waa ku jecel yihiin dad fiican waa kan runtaan idiin sheegay anigu yuhuud baan la saaxiib ahay marka waa taa sheekadaydii iyo sidaan u sigtay inkastoo haweenaydan ay diiday inay qaadato kirishtanka dhanka kalena la dagaalanto oo suuradda uga dheesho qaybo ka mid a shacaa'irta islaamka haddana waxaa la dhihi karaa waa gabar ka caqli badan qaar ka mida wadaadaha soomaalida oo isla mashruucan looga soo dhaadhiciyey ingiriiska waxaana afkiisa ka qiraya sheekh axmed bile oo ictisaam ka tirsan nin ingiriis oo irhaabka u qaabilsan baa mar aan ingiriiska tagnay wuxuu yidhi war nimankan misritlal lama dagaalami kara dowladara lama dagaalami karaane culimo ay nimankan fikir baynu ay dunka ku roghayeena fikirka ku roga oon aan kacano sidoo kale waxay hore u shaqogeliyeen wadaadaha ictisaam ee ku sugan maraykanka kadib markii uu la kulmay danjirihii maraykanka ee nairobi kaasoo ku qanciyey qodobadan
and uh, I hope that there are ways perhaps we can we can work together to help to advance uh, stability in Somalia. But for example, here are some of the things that could be done. For example, uh, we could get some of the imams and elders together.
waxaan rajaynaynaa in aan helno habkii aan uga wada shaqayn lahayn caawinta iyo xasilinta soomaaliya habkaan u wada shaqayn karno tusaale ahaan waa sida tan imaamyada iyo odayaasha baan isugu yeeri karnaa markaas baad xiriir la samayn kartaan xubnihiina ku sugan muqdisho muuqaal ahaan scape ama hab kale waa arrin la hirgelin karo qodobka labaad oo aad muhiim u ah waa sidee baan u wada shaqayn karnaa aaraadiina baan u baahannahay arrinta aan dib ugu soo noqonayno waa xiriirka muuqaalka video teleconference waana habka ugu sahlan ee loo samayn karo sababtoo ah way adag tahay in soomaaliya loo safro tusaale ahaan way fududahay in koox idinka mid ah xiriir loo sameeyo sida adiga iyo qayb dhinaciina ka mid ah oo lagu xiro siddeed ama toban qof oo banaadir ku sugan ama muqdisho ku sugan ama islii kenya ama meelo kale
or Mogadishu, and maybe in Eastleigh in, in, in Kenya or somewhere.
wadaadaha laga dhaadhiciyey inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah muslimiinta dalalkooda lagu duulay ayaa waxaa qaarkood la siiyey billado lagu sheegay inay yihiin qaali kani waa cabdiraxmaan shariif oo ay warbaahinada shisheeye ka wareystaan arrimaha la xidhiira xarakada mujaahidiinta al-shabaab xitaa waa wadaadkii difaacay ninkii nebiga sala allahu calayhi wasalam caayay ee gaalkacyo lagu dilay wuxuu sheegayaa in billad qaali ah la siiyey I'm delighted to pre- present our next award recipient. Aman Sharif Mohammed is someone who's committed to building prosperity for his community.
rankii xaqiiqatan dareen farxadeed weeyaan aad baan ugu farxsanahay abaalgudkan la isiiyey waxaa la siiyey dadka ugu magac dheer ee dadku ay markiiba garanayaan waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore maraykanka bill clinton waxaa ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda hore maraykanka madeline olbright waxaa ka mid ahaa dadka maanta la siiyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka wakhtigii jim carter oo ahaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka u ahaa xilligaas oo la yidhaahdo muxuu ahaa walter mandel marka dadkaas oo levelkaas ama meeshaas sare ah iyo dad kaleeto oo meelo waaweyn oo kale bulshada ah kaga jira iyo dad muxuu shaqooyin kale u qabta bulshada ayaa la siiyaa marka muxuu abaalgudku waa noocaa weeyaan inta badan soomaalida ku dhaqan waddamada maraykanka iyo yurubta ayaa u nugul in kiniisaduhu shaqogeliyaan iyadoo weliba la beegsanayo wadaadada siyaasiyiinta iyo dadka muuqda ee bulshada lagu qaldi karo waxaana muslimiinta meel walbo ay joogaan la gudboon inaysan diintooda shilimaad yar ku iibsan intaa aynu ku dhaafno warbixintaas waxaan eesiinayaa sheekh cabdiqani qardhaawi sheekhow annaga oo ka ambaqaadaynaa qaybaha dambe ee warbixinta maxaad nagu biirin lahayd dhanka wadaadaha soomaalida qaarkood ee kiniisadaha la shaqeeya waa jiraan oo waxaa jira barnaamij ay dadka gaalada ay soo amaamudeen ama soo bilaabeen ama ay la yimaadeen barnaamijkaasoo loo yaqaan interfaithka interfaithka waxa weeyaan diimaha aynu isdhexgelino waxaynu ka wada hadlaynaa kaliya waxaanu isku waafaqsanyahin isku waafaqsannahay mathalan muslim baa tahay annaga krishtan baanahay waxaan isku waafaqsannahay kaliya baynu ka hadlaynaa dadka u sheegaynaa ama waxaan isku khilaafsannahay ka hadli mayno mathalan nebiyullaahi ciisa waa isku khilaafsannahay ka hadli mayno marka waxaa jira barnaamijyadaas baa niman magaca ulama sheegtaa ay ku jiraan oo shirar badan qaataan laga yaaba masaajidka inay gaalada keenaan waxaa laga yaaba iyagu inay tagaan masaajidka ama kaniisada gaalada tagaan waxaa jira masaajid ragga jooga lagu marti qaaday jerusalem ama yuhuud ay marti qaadeen oo u tagay waa jiraan marka laakiin markaa fiiriso bulshada dhexdeeda oo jood badan kuma leh oo dacwada eh, inta badan waa la yaqaanaa oo dadka caruurta eh, waxbara ma aha waxaa kaloo jira markan een, dad waxaa jira eh, soo qaata koofeedo marka la gaaro doorashooyinka oo u ololeeya eh, xisbigan loo yaqaan dimuqraatiga kuna qanacsan afkaarta xisbiga dimuqraatigu qabo waxaa laga yaabaa isagoo meesha taagan oo imaam laleeyahay koofiyadii qaba ayaa ninka la dooranaya ka hadlaya eh, afkaarta eh, xisbiga dimuqraatiga sida rag inay isguursan karaan dumarku inay isguursan karaan ilmaha la isku soo ridi karo oo ninka imaamka sheeganaya koofiyada qaba meesha taagani uusan waxba ka oran karin marka barnaamijyadaas waa iska jiraan waan waxyaalaha runtii ay gaaladu ay mataqaanaa eh, ku sheekagelinayso dadka diintooda weliba ay kasoo galeen dhinaca masaajidada waxaan ilaahay subxana wa taala ka baryaynaa dadka muslimiinta in diinta alla ku sugaho ilaahay naga qabto dadka noocaas oo kale ah oo gaalada la shaqeynaya jazaakum allah khayr baarakum allah fiikum waa tahay inta aanan siin ee aqoon-yahan maxamuud maraykanka waxaa u suura gashay waayihii dambe waxyaabo markii hore ku adkaa waxaana ay dad badani sheegayaan inay ugu wacan yihiin fataawida uu ka helayo wadaadaha saaxiibadii ah haddaba ee gabdho soomaaliyeed ayaa ciidamada maraykanka ku biiray waxaana idiin soo gudbinaynaa warbixin soo bandhigaysa qisada gabar ku biirtay ciidanka badda ee maraykanka waa kan abuubakar ibraahim geedi ciidamada maraykanka ee ku duulay wadamada caalamka waxaa ku batay kiisaska la xidhiira in qaar iyaga ka mid ah ay noqdaan haween maadaama ay muddo badan dal shisheeye jiraan diin xakamaysana aanay lahayn kadib markii warbixinno soo baxay sannadihii ugu dambeeyey lagu sheegay in kumanaan ciidamo ah ay halistaasi ku dhacday ayaa waxay dowladda dalkaasi ku dadaalaysaa sida ay dumar ugu biirin lahayd ciidanka dibadda loo dirayo wuxuu juhdi badan ku bixinayaa sidii u heli lahaa gabdho soomaaliyeed oo la askareeyo isagoo saddexdii sano ee lasoo dhaafay waddankaasi ka qortay tobaneeyo gabdho ah asaar cabdulqaadir waa gabar soomaaliyeed oo iyadoo yar la geeyey waddanka maraykanka waxaa lagu biiriyey ciidamada maraykanka iyadoo looga faa'iidaysanayo inaysan awoodin iyada iyo waalidkeeduba lacagta tacliinta sare waxaa laga dhaadhiciyey in arrintaasi laga caawinayo balse shuruudda ku xidhan ay tahay inay ku biirto ciidanka maraykanka ee jooga jabaan kuwaasoo weliba deegaankoodu uu yahay marka badda dhexdeeda yaalla markii ay aqbashay waxaa la siiyey tababar aan sidaa u weyneyn kaas oo ay sheegtay inuu ku adkaa traininga koob marka bilaaway waxaa galay laba bilood meel dib oo la dhaho oo bootcamp caadi galnay markaas waxaa waaye adayg ahayd bismillah okay because physical work badan anaga ma sameyno somal ahaan gabdhe orda iyo pushups iyo waxaas ma sameyno waxa lagu soo kicinaa adoo four am in the morning adoo jiiftada weeri ahaa lagu biyo lagu daalaa sokax sokax garab garab qof kasta markaas cararaysaa haweenaydan oo u warantay warbaahin maxalli ah oo ku taala dalkaas ayaa sheegtay in ciidankan ay ku dooratay sida soo socota navyga waxaa gala two years ago hadda oo sano may may fifteen two thousand eighteen oo sano ka hor ahaa waxaa u jeclaaday kow navyga waxaa because benefits badan ay leeyihiin ayaga most important waa naga waa waxaa waay iskuulka because iskuulka um, laba sano waxaa ka aaday hamlin university law school aaday and then um, military markaa gashay waxaa lagu sheegay in waxay ku bixin karaan school for free anywhere in the- anywhere in the country aadi kartid waa loo wareejiyey dalka jabaan halkaas oo muddo laba sano ku dhow ay ka shaqaynayso hadda um, waxaa ka shaqeynaa japan so sanadkii lix bilood waxaa hadda uh, markabaa saaran nahay ana lixda biloodna waxaa joognaa banaanka waxaa jira dumar kale oo iyagana lagu biiriyey ciidamada booliiska ee maraykanka tani waxay ku tusaysaa xaaladda adag ee ay wajahayaan dadka waaweyn ee soomaalida ah kuna nool wadamada maraykanka iyo yurubta waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu maanta ku falanqaynayno dhibaatada diineed ee ay wajahayaan soomaalida ku nool qurbaha maxamuud ugaas ee kollay dhibaatadaasi ugu badan waxay soomaalida ku haysataa yurubta iyo maraykanka labadaasi qaaradood ma isku xeelad ayay adeegsadaan mise waxaad leedahay way kala gedisan yihiin si guud ha siyaasad guud ee la dagaalanka aragtida ama dhaqanka dadka ayagu ay khatarta u arkaan ama mujtamacaadka ay khatarta u adkaan sida muslimiinta oo kale aragti guud bay ka qabaan oo ay ka midaysan yihiin baa jirta qaabkii iyo wadiiqadii ay isaga caabin lahaayeen oo ay la dagaalamahaayeen ula- ula dagaalami lahaayeen u hagaartaamin lahaayeen Een, meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa tusaale ahaan norway oo kale waxaad ku arkaysaa wasiir intuu ka taga een, ingiriiska oo kale tagaya ama mareykanka oo kale tagaya ama tegan oo kale canada oo kale tagaya een, wasiir asaga lamida la shiraya waxa uu kala shirayaana ay tahay sideebaad u maarayseen arintan la xiriirta soo galootiga soomaaliya iyo yaman oo kale ka imaanaya tusaale ahaan ama soo galootiga muslimka ah arinta caruurtoodaoo kale waxbaridoodo kale markay timaado seebaad ula tacaamushaan kuwanu waxaa laga yaabaa khibrad ka horreysa inay haystaan oo qoladaanun qaxootugu gaar inay gaareen sidaa darteed waxaad arkaysaa marar badan inay xataa kala baranayaan oo ay isla wadaagayaan qaabka ugu fiican ee ay u arkaan in loola tacaamulo dadkan soomaalida iyo muslimiinta ah ee wadamadooda ku dhaqan taasi waa si guud oo mabda ahaan iyo siyaasad ahaan in badan way ka midaysan yihiin wixii maaragtay fikradaha ay khatarta u arkaan iyo dadyowgaha ay khatarta u arkaan qaabka ugu muhiimsan ee loo wajihi karo way ka midaysan yihiin waxyaabaha qaarkoodna way ku kala duwan yihiin waa tahay iminka waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka ee sheekh cabdiqani waxaanu ka soo hadalnay dhibaatada diineed ee ay la kulmayaan caruurta soomaaliyeed ee ku dhaqan yurubta iyo maraykanka halista ku xeeran dadka waaweyn qudhooda kaalinta wadaadaha la shaqeeya kiniisadaha iyo dullaanka gaar ahaaneed ee ku wajahan dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamadaas haddaba waa maxay xalku maxaad se dardaarmaysaa adiga oo soo koobaya waxaan u dardaarmayaa dhammaan dadka muslimiinta ahi ama ha joogeen meelahaanu joogno oo dhulka gaalada ha ahaadeen ama wadankeeni dhexdiisa ha joogeene alla subxaanahu watacaalaa in diintiisa lagu dheganaado oo caruurta la baro hana la ogaado gaaladaanay marna raalli kaa noqon maayaan inaad diinta islaamka haysato meel kasta aad joogto waxau leey alla subxaanahu watacaalaa walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica milatahum yahuudda iyo kirishtanku midna raalli kaa noqon maayaan ilaa inaad diintooda raacda mooyaane marka aduu diintaada ku dheganow diintaada caruurta bar naftaada ku ababi diinta alla subxaanahu watacaala gaaladaan iyagu mar walba waxay doonayaan inay diinta ka leexiyaan waxauu leeyahy alla subxaanahu watacaala aayad kale wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim alla subxaanahu watacala wuxuu tilmaamay gaalada dadka loo yaqaan ahlu kitaabka ama yuhuud ha noqdeen ama kristan ha noqdeene waxay jeclaysan lahaayeen inay diinta inay ka celiyaan xaasinimo awgeed ay qabaan waana ogyihiin diinta islaamku inay tahay diinta keliya oo saxda ah laakiin xaasinimo ay qabaan awgeed bay waxay isku dayayaan inay diinta alla subxaanahu watacala in ka saaraan meesha ay ka bilaabayaan waxa weeyaan caruurta weeyaan marka ilaahay laga cabso diinta hala haysto waxa alla subxaanahu watacaala kalele qur-aankiisa ku leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawalahu minkum fa inahu minhum waxa alla subxaanahu watacaala leeyahay dadka muminiinta markuu la hadlayay dadka muminiinta ahow yuhuudda iyo kirishtanka gacal ha ka dhiganina iyagaa gacal isu ah qofkii idinkeena ka midoo gacal iyo xigaala ka dhigta oo soo dhoweysta iyagoo ka mid yahay inta aad ka carari karto ka carar inta aad caruurtaada kala carari karto kala carar dadka qurbaha jooga ama dadka soomaaliya joogaba mid kastaba noqotee nololna uma ogola diinta islaamka inay haystaan ma ogola waxaa kasii daran qofkay ku arkaan dhaqan islaamiu leeyahay inay la diriraan marka daaraankaygu waxa weeyaan diinta alla subxaanahu watacaala ha la qabsado caruurtana alla subxaanahu watacaala diinta islaamka mid ahan raalli kamaha naftaada caruurtaada meel kasta aad joogto dhaqanka dhigo diinta islaamka wabilahi towfiiq waa tahay maxamuud ugaas dhankaaga maxaa gabagabo ah soomaalida wadankii joogta mid baan kula talin lahaa tan qurbahana mid soomaalida wadankii joogta waxaan oran lahaa ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuuna waafajiyo dhaqamadaas iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamada dadkii soomaaliyeed ee qurbaha u qaxay ku haysata wadamadaas ay u qaxeen waxa keenay waa bii-ada iyo dhaqamada iyo nidaamyada dowliga ah ee wadamadaas ka jira nimankii dhaqamadaas abuuray ee wadamadaas tusaale ahaan ingiriis iyo maraykanka abuuray oo ayagii ah baa maanta waxay wadaan nidaamkii iyo dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dhaqankii dhaqamadaas maanta caruurteenii saa u galay oo wejiga u yeelay keenay bay waxay wadaan xamar maanta ay wadaan oo inay ka dhaqangeliyaan oo ay maaragtay wax ka shaqeeya noqdaan ay wadaan marka qofka soomaaliga ah ee wadanka jooga waxaan kula talinayaa dhaqankii cunuga soomaaliyeed ee maaragtay dhaqan celiska ah ee aad xamar ku aragto sida uu u socdo dhaqankii waxaa keenay ha ogolaanin inuu xamar ka dhaqan galo oo uu dowlad iyo nidaam iyo wax shaqeeya uu ka noqdo ha ogolaanin qadra mastadacta waxaad awoodda uun adigu uga qayb qaado inuusan nidaamkaas uusan wadankaaga ka dhaqangelin oo wadankaaga uusan ka shaqaynin si berri caruurtaadu aysan ugu ekaanin caruurta dhaqan celiska ee alxamarku aragta ee norway iyo denmark iyo yurub iyo america laga keenay oo qofka soomaaliga ee wadankii jooga midaan kula talinayo qofka dibadda jooga ee siiba qofka qoyska ah ama caruur ugu dhalatay ama u joogta wadamadaas reer galbeedka waxaan kula talinaya waxna waa xal oo dhibaato ku haysata waa xalka kama dambayska waxna waa xalamood iyo wax een, hadda maaragtay een, kaalmaati noqon kara kaalmaati waxyaaba badanoo ku noqon karaa jirta si caruurtaada dhaqankooda iyo af soomaaligooda iyo diintooda ay u badbaado waxaa ka mid ah iskuulaadka aad geynayso inaad isku daydo hadiiba aadanba iskuul oo dhanba aadan ka maarmi karinba inaad isku daydo iskuulka caruurtaada aad geynaysaa inuu noqdo iskuul markay ugu yaraato mujtamaciisu caruur- caruur muslimiina ay yihiin oo waxaa dhiganayaa caruur muslimiina ay yihiin marka ugu yaraado inaad isku daydo inaad sidoo kale isku daydo een, ilmahagu inuu diintii wax un aqoona ka yeesho oo wax uu ka barto oo madarasooyinka qaarkood waxaad ku arkaysaa axadda iyo sabtida qur-aan la geeyaa qur-aankaas haddee laba afar bage buu soo xifdiyaa buu ka baxaa waa labadaa maalmood meeshii buuna uga tagaa shanta beriyoo kale laakiin biia iyo dhaqan dhan uu dhexda uga jiro buu maaragtay dhex dabaalanaya marka inuu ilmihii loo- loogu dadaalo inuu diintii ka helo oo uu ka barto wax dhaafsiisan xifdinta qur-aanka si uu uu fahan ugu yeesho oo uu- uu maaragtay fahan dheeriya ugu yeesho oo su-aalo badan oo een, bii-adanu ay ku furtay iyo tashwiish badan uu uga caafimaado inuu diintii la baro inaad kula dadaasho Een, taasi waa xalka maaragtay kaalmaatiga ah ee aan xalka dhabta ah ahayn laakiin wax un ka tari kara dhibaatada dadka haysata xalka dhabtahi waxaa weeye ruuxaaga muslimka ah ee soomaaliga ah waxa kuugu muhiimsan eed haysataa waa diinta iyo dhaqankaaga iyo soomaalinimada waxa meesha ugu xun ee aad joogi kartaana waa meeshii labadaasba kaa qaadanaysa ruuxii af soomaaliga gaba oo af soomaaliga maanta aan aqoonin in badan dhaqankeediina saasu luuqadu waa dhaqanka luuqadaa soo koobtaa la yiraahda hadduu ilmuhu af soomaaligii ka tago dhaqankiina uu ka tego ruuxii dhaqankii soomaaliga ka tagana in badan oo diinta islaamka ah buu ka tegay because dhaqanka soomaaliga in badan in badan oo ka mid waa diin islaam marka waxaa ku saaran mas-uuliyad ah inaad noloshaada ka raadsato meeshii diintaada iyo af soomaaligaaga iyo dhaqankaaga iyo kan caruurtaadu ay ku badbaadayaan adoo nolol iska yar fiican iyo biil fiican ka helaya kuuma qalanto inaad caruurtaadiina ay maaragtay diin la-aan iyo dhaqan noqon dhaqan la-aan noqdaan adna aad diin la-aan iyo dhaqan la-aan noqoto marka ruuxa soomaaligaahu ha isku dayo oo ha ka fakaro oo ilaahay ha la kaashado sidii uu ku heli lahaa ama uu maaragtay u xaqiijin lahaa een, meesha qoyskiisa iyo caruurtiisu ku noolaanayaan inay tahay meel diintooda iyo dhaqankooda ay ku badbaadayaan intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaa inagala qayb galay oo marti inoo ahaa aqoon-yahanada sheekh cabdiqani qardhaawi iyo maxamuud ugaas iyadoo sidoo kale ay igala qayb qaateen qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هادي الأوطان الصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون